جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada warka subaxnimo qodobadaan idiin heynana waxaa ka mid ah diyaaradaha dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa xalay duqeyn arxandarro ah ka geystay degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay askar taa'ibiinna oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan weerar lala beegsaday kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe dowladda xabashida itoobiya ayaa ku eedeysay jabhadda oromiya in xasuuq ay ka geysatay deegaano dhacaduleedka magaalada adisababa ee caasimadda dalka itoobiya tiro caruur ah ayaa ku geeriyootay fatahaad webiga jubba uu ka geystay deegaan hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellaha dhexe
والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran diyaaradaha dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa xalay duqeyn arxandarro ah ka geystay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka faahfaahinta warbixintan waa kan maahir maxamed xalay abbaare siddeeddii fiidnimo iyo qadar daqiiqadaha xilli dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ay isku diyaarinayeen inay si ammaan ah ku hurdaan ay hawada magaalada soo galeen diyaarado dagaal oo ay leedahay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka waxayna halgantaal ku dhufteen meel bannaan ah oo u dhow guri ay deggan yihiin dad shacaba halkaasoo ay ku dhaawacmeen laba qof oo ay mid ahayd gabar yar oo kow iyo toban sano jir ah bahda caafimaadka ayaa gurmad deg deg ah u fidiyey labada qof ee ku dhaawacmay duqaynta cadowga duqaynta saliibiyiintu waxay sidoo kale dhalisay burbur soo gaaray qayb ka mid ah guriga ay degganaayeen dadka rayidka ah ee ay duqaynta aan loo meeldayin ku beegsadeen saliibiyiintu wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa duqaynta kadib gaaray goobta ay wax ka dhaceen waxaanan halkaasi kula kulannay qaar ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee ay ku beegsadeen saliibiyiintu hooyada dhashay gabadha dhaawaca qabta ayaa ugu horeyn inooga warbixisay sida ay wax u dhaceen walaala magacayga caashaa la yidhaahdaa walaala duqeyn baa ka dhacda aad bay noo duqeeyeen caawa oka alxamdulilah haddii say rabeen wax uma dhicin aniga wax weyne ma soo gaarin laakiin gabar yar oo dhalay baa lugka dhaawacanta wax yar ka gaareen saabiriin baa la dhahaa haa wax yar baa jilibka ka gaaray aad uma weyna wallaahi alxamdulilah baan leeyahy aad bay maxaan ku dhahday ruteyneena laysa laakiin ilaahay baa naga badbaadiyey guri dumay waa la heli waana la dhisan cadowgan allaha naga qabta haddii cadow diyaarada hadda ku guurahay oo maxaan ku dhahday ummadii shacabka masaakiinta ha laynayaan al-shabaab baan duqaynaynaa bay leeyin dad masaakiin oo shacab aha la laynaya dadkas masaakiinta oo shacabka maxay galabsadeen diintoodan baa lagula dagaalamaya waxaan sidoo kale la kulannay gabadha yar ee ay saliibiyiintu dhaawaceen waxayna mujaahidiintu ka codsatay inay u waargudaan saabiriin diyaaradan duqaysay wuu islaanimeyn u beegsanaa diyaaraddu way riday markay riday ani dadka waa istaagnaa marka lugtaa waxaa gaaray gaaladii idiin beegsatay maxaa halkan ka leedahay ilaaha hajibiyo mujaahidiin may beegsanin shacabay leenayaane mujaahidiinta miska celin karaan laakiin walaalaha mujaahidiinta halkan maxaa fariin ugu darasaan waxaa leeyahay gaalada la dagaalama noo arguda waan sugaynaa sidoo kale waxaan goobta ay duqayntu ka dhacday kula kulannay mid ka mid ah dadkii rayidka ahaa ee degganaa guriga ay beegsadeen saliibiyiinta maraykanka faadimo ibraahim warsame alxamdulilah walaala waxaa ka dhacay amarkaas ilaahay alxamdulilah ilaahay baa noo fududay noo yasiray waxaana gaadhayna alxamdulilah wixii hadda wuxuu nala maaganaa ilaahay waxba naguma yeelin ilaahay nimcadiisaanu qabnaa gurigana waa kan waxaa yara burburka ah mooyaane wax dhibana soo gaadhay ma laha de ilaahay baanu ugu shukriyeynaa cidna kumaanaan duulin cidna wax maanaan yeelina diintayada iyo islaamnimadayada unbaana lagu hasaystaayo na lagu beegsanaya intaasna alxamdulilah intaa falastiinba intaasoo kumaankunbaa maalin walba ka shahiida annagana ilaahay baana badbaadshay mahad allah saliibiyiinta maraykanka ayaa caadhiystay beegsiga ka dhanka ah dadka rayidka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah sagaalkii bishii rabiicul aakhir ayay ahayd markii duqayn diyaaradeed oo saliibiyiinta maraykanka ay ka geysteen degmada bu'aale ee wilaayada jubbooyinka ay ku shahiideen wiil yar iyo hooyadiis sidoo kalena ay ku burburiyeen guryo ay dad shacab ah leeyihiin iyo madaraso ay carruurtu wax ku bartaan mahadsanid maahir kataib al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay askar taa'ibiin ah oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan warbixintan waxaa inoo faahfaahinaya xaaris cabdulqaadir filimkan cusub ee baahisay kataib al akhbaariya ayaa waxaa kasoo muuqanaya laba askari oo toobadkaneela kana tirsanaa madiishaadka maamulka hirdada hirshabeelle kuwaasoo ka sheekeynaya qaabka ay ugu biireen dhibaatooyinka ka jira gudaha murtadiinta magaceedu waa cusmaan daahir maxamed waxaan ku dhashtay gobolka hiiraan gobolka ay buuluburto halka ilmadeerna ayaa iga soo wacay ayuu u yiri jaanis baa jira jaaniska ka faa'iidayso ciidanka jaaniskii aan tagay waa qaatay caasimadda kambaala ayaa diyaar noogu geeyey afar bilood tababar soo qaadanay hadbuubkaan nala qiibiy oo kumid hadda aan nala qiibiy markii baashi qorihii waxaa nala qiibiy arrintii aan ogaaday aniga iyo saddex biraan qoriga haya qoriga waa soo goostay haddana waxaa joogaa gobolka hiiraan walaalaheeda iga dambeeya maxaa faahfaahan u diraa inay cabsinin oo hooshka soo qayb galaano walaalood ayu imaadaano iskugu soo dhiibaano ayaan faahfaahan u diraa meesha waa laisku qalduuhaya ma wax oo meeshan ra'yi ka socda ma lahan ilma meeshan oguntir rag lagu baabi in rabaa habraha masaakiimanka meesha lagu inta lagu dil rabo meesha wax faa'iido meeshaas yaala ma jirano askari kale oo isagana kasoo goostay murtadiinta ayaa kasoo muuqanaya filimkan kaasoo ka sheekeynaya waxaabihii ula kulmay markii uu ku biiray safka malishaadka ridada ah
anigu waa xasan maamow lahube-e oo ku dhashtay degmada kale gubadle oo laygu siray baashaamaad lacag ka qaadanaysaa lakeen oo meeshan lacagta markaan ka qaadan oo ka qaadanaysa in la dhahay oon daba galay sidii carruurtii oo meel xero ciidan ah jub laysiiyey oon iradanka soo baxaan oon waayey oo meelan ku noolahay iyo meel kale intaba carruurtaydii iyo waalidkaydii oy waayeenay oo kadibna diyaarad layga saaray baryaale markaan ku jirnay meeshaas uu ciidanka joogay muqdishigii baan adiga xere ka galnay xernanac meel la dhahaa noonaga xareeyey meeshii adiga cambuuridiina coon noona dhahay waan iskaga xarnaysnaan sidii idihii dirdhaba meel rabaa ina geeyeenay dirdhabaheeya adig naga saareen baabuur naga saareen meel waxaan ana geeyey god e oo saxariirta taa la cudmiraysan karin meel kale waxaan ana geeyey la garguurinaayo meel kaleoo la fuula baan ana geeyey waxaana tababarayay kuwa adiga oo haay maba aqaaniba atuubiyan afkiisa maba aqaaniba mani mani mani marka yiraah waaba dhiyaabayna bar waxaan gaaladan annaga dhammaan tagaana la yaabaneenba maday igu soo dhufteenay dhagahyadii ilaa hadda jabigay dhoohoyan tani igu soo dhufteenay bao dhow nig dhow saddexdii bilood baa meesha kaw noogu tiri saddexdii bilood meesha kaw noogu tiri waana soo celiyeenay diyaarad ba adiga tiir camal loo taagay baana na soo saaray waana na soo xawareysay muqdisho baa ina keentay muqdisho marka ina keentay xere maslax meel la dhahaa jubnaana siiyey saddex bilood baan ku jirnay waxayna geeyeen meel yidhaahdo ceel dheer meel la dhahay na geeyeen meel ma naqaano waddan ma naqaano sidii iyo sida iday tahay waxaa la yidhi waa baxaysaan iyadoon fil iyo walax oon joogno markaasay waxay yidheenay baabuurtii idin keentay idin ma hayno ninkii lacag ku bixi kara ku baxa markii dambe waxa la yiri war socda baxa meesha ka bixaysan socodka aado waa la soo kala xawaari qaar waxay aadeen balad weyne qaar waxay aadeen buuliburta ay aadeen aniga qaarkii buuliburta oo aado soo aadan ku jiro sidoo kale wuxuu ka warbixinayaa sidii ay ahayd soo dhoweyntii uu kala kulmay maamulka islaamiga ee wilaayada hiiraan markii uu isagoo toobadkeena soo gaaray deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka dhibaato lama kulmin hel banaananka soo dhacay waa lay soo dhoweey sinsiyeeryaa leysi sariir baa leysi waa lay loogay maasha allah waa lay soo dhoweey sidii iyo sidii walaalahay walaayada waa ila socdaan sidin ooga imaaday maanta inay sagaal ii tahaan malaynaa waa miirsaday roobaa ii da'ay roob aa ii da'ay ilaahayga subxaana qaadirka ahay lixda lixaad ii yeelay ayaa iga keenay toobadkaanayaashan ayaa ku biirayaa tobanaan askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii dambe si raxan raxan ah iyo mid mid uga soo goosanayay safka malishaadka kooxda ridada soomaaliya kana toobadkeenaya kufriga ay ku dhaceen sidaan u rajaynayno mahadsanid xaaris weerar lagu beegsaday kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe sida warbixintanoo ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuusheyba ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada dhexe ee koonfurta dalka soomaaliya waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar qorshaysan la beegsadeen xero ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin mid ka mid ah deegaanada waa cadowga allaha duulaanka saliibiga ah uu kaga sugan yahay wilaayadaas mujaahidiintu waxay weerar culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta burundi ee deegaanka ilbak oo ah deegaan u dhexeeya degmada balcad iyo deegaanka qalimow ee shabeellada dhexe xilligaa geesiyaasha tawxiidku ay weerarkan fulinayeen waxaa xerada ku soo deganaysay diyaarad sahay u siday ciidamada silibiyiinta burundi balse markii dagaalka uu bilowday ayay diyaaradan dib u laabatay iyadoo aanay dejin sahaydii ay siday weerarkan ka dhacay deegaanka ilbaq ee wilaayada shabeellada dhexe waxa uu ku soo beegmayaa xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta waxaana xusid mudan in weerar saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay ka fulayeen xaafadda buulo afar ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga silbiyiinta kenya lagu dilay saddex askari oo kufaarta kenya ka mid ah waxaana ku dhaawacmay hal askari oo isla silbiyiinta kenya ka mid ah iyadoona mujaahidiintu ay gebi ahaanba dab qabadsiiyeen xerada iyo wixii agab ahaa ee askarta silbiyiinta kenya u yiilay goobtaasi mahadsanid abuushayba dowladda xabashida itoobiya ayaa ku eedeysay jabhadda oromiya in xasuuq ay ka geysatay deegaano dhaca duleedka magaalada addis ababa ee caasimadda dalka itoobiya sida warbixintanu ku faahfaahinaya ilyaas cabdulaahi kow iyo toban maalin kadib oo ku aadan markii ay fashilmeen wadahadalladii u socday dowladda xabashada itoobiya iyo qowmiyadda oromada ayaa waxaa soo baxaya eedeymo loo jeedinaya jabhadda o l a kuwaas oo ku aadan inay fuliyeen weeraro waaweyn oo lagu beegsaday dad rayid ah waxayna warar ku tibaaxayaan in jabhadda oromada ay weeraradan ka fulisay deegaano badan oo dhaca koonfurta caasimadda dalka itoobiya mas-uul ka tirsan xukuumadda xabashada itoobiya oo la xidhiiray maamulkooda wakiilka uga ah gobolka oromiya ayaa eedayntan u jeediyey jabhadda o l a jabhadda xoraynta oromiya ayaa ku kacday falal argagax leh kuwaas oo ka dhan ah muwaadiniinta nabadgelyada haysta iyagoona si arxandarro ah dad rayid ah ugu dilay mandiqadda aarsi taas oo ku taalla koonfurta magaalada addis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ayuu yidhi mas-uulkan ka tirsan dowladda xabashada itoobiya mana uusan bixin wax tafaasiil ah oo intaasi dheeri ka ah wuxuuna mas-uulkan hadalkiisa ku soo gebagabeeyey in xukuumadda xabashada itoobiya ay rajo ka qabto wadahadal mar kale dhex mara labada dhinac kow iyo labaatankii bishii nofembar ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii magaalada daarusalaam ee dalka tanzaniya ay ku yeesheen wadahadal ku soo afmeermay is-afgaranwaa wuxuuna midba midka kale ku eedeynayaa in isagu uu ka dambeeyo in shirkaas laga gaari waayo wax natiijo ah warbixinno ay soo saareen hay-ado reer galbeed ah ayaa lagu sheegay in si xaddhaaf ah ay u korortay tirada ciidamada jabhadda o l a waana nidaam hubaysan oo tahdiid dhab ah ku haya xukuumadda xabashada itoobiya ayaa lagu yidhi maalin ka hor ayay ahayd markii weerar ka dhacay gobolka oromiya oo lagu beegsaday laba kiniisadood oo gobolkaasi ku yaalla lagu dilay ilaa afartan iyo shan ruux oo kirishtan ah weerarkaas ayaana lagu eedeeyey inay ka dambeeyaan xoogaga oromiya ee o l a dowladda xabashida itoobiya ayaa wajahaysa dagaallo dhinacyo kala duwan leh oo ay kula jirta maleeshiyaadka ka dhisan gudaha dalkeeda waxayna taasi u sii dheeraysay fooqbaxa dhaqaale ee uu dalkan wajahayo kadib markii ay waddankan isaga carareen milkiilayaasha shirkado ganacsi oo waaweyn sababo ku aadan in lacagaha qalaad ay waddankan gabaabsi ka noqdeen iyo amni darrada baahsan ee ka jirta gudaha waddanka itoobiya mahadsanid ilyas ugu dambeyntiina tiro carruur ah ayaa ku geeriyootay fatahaadda webiga jubba uu ka geystay deegaan hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellaha dhexe faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed wararka ka imaanaya deegaanka ijo oo hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in bulshadii ku nooleed deegaankaasi uu saameyn ku yeeshay fatahaad ballaaran oo uu sameeyey webiga shabeelle oo mara qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya fatahaadda webiga shabeelle uu sameeyey ee ku dhuftay deegaanka ayaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa laba carruur ah oo ka mid ahaa bulshada ku nooleed deegaanka kadib markii ay qaadeen biyaha webiga labadan carruurta ah ee biyuhu ay qaadeen ayaa la sheegay in da'doodu ay ahayd sagaal jir iyo toddoba jir mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warbixiyey dhacdadaasi laba carruur sax waa waajib saarantaas iyo baa la heli midna xaafad laga soo dhaxeli saddexda oo oo mar hore dhintay biyaha ku geeriyoodaneen ciyaalay ahaayeen oo tuulideynta ka mid tahe waa la wati meel doon aa la degi ciyaalkina xaafadihii ay barteen oo xaafadihii ay rabeen marka inay soo aadan biyihii dhexdan ay ku dhinteen marka waxa waaye laba waayo mid sagaal sanas jiri midna todoba sanas jiri webiyada jubba iyo shabeelle oo ka mid ah webiyada mara gobollada soomaaliya ayaa geystay fatahaado ballaaran oo saameeyey bulshadii ku noolee deegaanada ku hareereysan webiyadaasi waxayna dadku bilaabeen inay adeegsadaan doomaha kadib markii fatahaadaha webiga ay si aad ah u saameeyeen deegaanada islamarkaana ay jareen waddooyinka
mahadsanid marwan warkii subaxnimona saaka waa naga intaa